bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada raadiyo muqdisho waa habeennimo khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhdu waxay tahay lix iyo tobanka bisha labiyo tobanaad diseembar sannadka laba kun labaatan iyo kow caawa barnaamijka qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid a maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo bilaabay qorshe ay lacag uga samaynayaan beerista xashiishka iyo ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed oo maanta gacanta ku dhigay beera xashiish lagu beero oo saldhig u ahaa al-shabaab
waxaa loo sheegay asaga beertii inaa iyagu og yihiin oo iyagu ogaankooda isaga ku tacbaday iyagaa ka dambeeyo iyagaa ka dambeeyo waxaa ugu dambeeya meeshaas dhaqaalaha meesha ka soo galaysaba waa beerahaas waaye
maamulka gobolka hiiraan oo ka diiriyey xaaladda dadka gobolkaasi ku nool kadib abaaro daran oo halkaasi ka jira saameyna ku yeeshay duunyada iyo dadka halkaasi ku nool abaar daran oo daraa ka jirta haddii hadda maalmaha soo socdo la maqlo qofaa gaajo u dhintay ama qofaa qofaa oondakiis u dhintay lama deensan karo maxaa yeelay waxayna suwaargeen iyo lama haayo isagaan aragnay oo dhulka yaaryaara ama diila ama lo macna ha noqdaano
qodobada kale aad maqli doontaan saaxiibayaal waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug oo kaashanaysa dhiggeeda dowladda federaalk soomaaliya oo maanta dhuusamareeb ka daafurtay shir wadatashi ah oo ku saabsan diyaarinta qorshaha dib u heshiiseen xilli galmudug faraba'an ay ku hayaan dagaalbeeleedyada madaxweyne farmaajo oo maalinta berri ah dalka turkiga uga qaybgelaya meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga turkiga iyo afrika waxaad kaloo maqli doontaan soomaaliya iyo turkiga oo ka wada hadlay iskaashi ay ka yeeshaan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha qodobo kale ayaad maqli doontaan balse markan
waddani daartay baan ahay dhulka aynu leenahay waan ku dhaadanayaayo dhiga wawuraaya dhaxalkii awowgay barwaayadu cunaayan kama dhumanaaye wanka dhiidhiyaayaan
heystaas waxaad maqli doontaan gabagabada barnaamijka barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tabinaya anigoo ah yuunis duraan cali dhanka farsamada waa fu'aad cabdigeelle mar kale ku soo dhowaada saaxiibayaal qodobada aad maqasheenoo faahfaahsan markale habeen wanaagsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa bilaabay qorshe ay lacag uga samaynayaan beerista xashiishka ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeedna maanta waxay gacanta ku dhigeen beera xashiishka lagu beero saldhig u ah al-shabaab taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada qoryoole cali maxamed aadan caliwaal oo u warramay raadiyo muqdisho ayaa sheegay in gacanta ku dhigeen nin beertiisa ku tacbay xashiish argagixisada al-shabaabna u fasaxeen si dhaqaala ay uga helaan arrintaasi maanta waxaa howlgal ka sameynay agagaarkii degmada qoryooley howlgalladii maanta aad samaydeen maxaad ku soo qabateen marka taliya waxaan ka soo qabanay annagoo orta annaga raadanayn uguskii annagoo raadanayn oo iyaga bar bar tilmaameed oo iyaga laga tilmaamay oo annaga raadanayn oo meel iyaga u dhow markaan galnay oo hortaan iyaga ka baxeen oo dad informationa iyaga naga haleen annaga informationa ka soconayn ayaa waxaan ka aragnay beer oo hashiish ah oo meesha ku tacban
beertaan xashiishka ku tacban yaa beeray wallaahina annaga meeshii u dhow yihiin oo iyaga degeneeyeen oo yiidinkoodii waa joogeen ayaan ka aragnay annaga meel u dhow oo iyagaba hawdee dafacgooda u dhow ayaan ka aragnay annaga beer
beertan yaa gacanta ku hayay marka hore ma ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya yaa gacanta ku hayay mise ururka argagixisada al-shabaab ayaa joogay beertaasi sidaa gacanta ka hayaan bartaasi bartii annaga ka bixin waayo
ma qabateen dadkii beertaasi ku sugnaa maadaama howlgallo ay ka fulideen deegaanka qabanay halka mid ayaan qabanay dadkii ka waa wada carareen halkaasiin waa keenay waa xiran yahay waana soo xirnay muxuu idiin sheegay marka ninkan beerta ku sugnaa markii horena al-shabaab beertan waa kuwii joogay sida ay noo sheegtay haddaan wareysanay hataa inaad wareysataan jeclay aniga inaan ku sheegay inaa aaminin asaga naftiisa inaa wareystaan jeclay waxaa noo sheegay asaga beertii inaa iyaga og yihiin oo iyaga ogaalkooda asaga ku tacbaday ma isagaa tacbaday mise al-shabaab may asagaa tacbaday anaa tacbaday waday isagii markaa haatan xaguu ku xihan yahay ma degmada qoryooley mise waa soo gudbideen
degmada qoryooley uu ku xihan yahay ma soo gudbinin wilo information iyo barnaamijyo badan baan ka rabaa meel kale ii tilmaamay meelay ii tilmaamay inuu anigu galo oo haddan sidii maantan uu soo shafay oo anigu ugu soo guulaystay oo uu soo shafay inuu ugu soo shafaan rabaa haa meel goobo xor leh oo iyaga ka dhuumaalaysanaan iiga joogaan waa noo sheegay beero oo la tacaba iyagan oo hashiishkii amaanduuriyaha aan waa noo sheegay sidaan oo kale gobolka shabeellada hoose deegaano badan oo ka mid ah waa ay ku soo badanayeen arrimaha beeraha ee xashiishka lagu beerayo maxaad fariin ah oo ama digniin ah aad u diri lahayd ka arrimaha sameynaya ee ku nool degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose dadka arrimahaas beerahan hashiishka tacbaayaan oo maanduuriyaha oo tacbaayaan oo ummadda laga qarabaayo oo meel kasta la geynayo waxaan wudigaa asaga iyo iyo shabaabkii waa iska mid ayaa noo yahayn annaga hadeennana ninkaan ka aragno intilaaba sharaan ka qaadaynaa ballan naga ah hadduu ilaahira insha allah ma laisdhihi karaa maliishaadka argagixisada al-shabaab iyaga ayaaba ka dambeeya beerista xashiishka gobolka shabeellada hoose deegaano ka mid ah beeraha ku yaala lagu beerayo iyagaa ka dambeeyo iyagaa ka dambeeyo waxaa ugu dambeeya meeshaas dhaqaalaha meesha ka soo galaysaba waa beerahaas waaye aad iyo aad boqolaal boqolaal hadda sidee laga yeelayaa ninkaan gacantaa ku weydiin hadda hashiishkii waa gubnay laakiin hadda waxaa rabnaa inii oo meelaha kale oo asaga noo tilmaamay oo hadda noo ayaman inaan ka hoolgalno oo sidii haddaan usoo bandhignay amal inaan usoo bandhignaa rabna wallaahi haaladaa okay waayo wax dhib ay kama jiraan degmada koryooley amnigeeda oo kale boqol kiiba boqol waayo wax dhibaata hadda ka taagan ma jiraan wallaahi inay degmooyinka kale aniga kama waramo laakiin degmadan yaana mas-uulkaan ka aan joogo oo ii soo edmatay dawladdii oo koonfur galbeed ii soo edmatay
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose cali maxamed aadan caliwaal markaan haddii aan fiirino dhanka gobolka hiiraan maamulka gobolka hiiraan ayaa qayladhaan xoogan ka muujiya abaaro iyo xaalado adagoo dhanka nolosha oo ka taagan gobolkaasi waxay sheegeen maamulka in deegaanada miyiga ah dadka xoolo dhaqatada ah ay ka barakaceen xoolihii ay dhammaadeen haddii aan gargaar lala soo gaarinna la arki doono dad abaartaas u geeriyooda gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle sheekh xuseen cismaan cali ayaa raadiyo muqdisho arrintan uga warramay isagoo dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda sare hiirshabeelle ugu baaqay in wax laga qabta abaaraha ka jira deegaanna ka tirsan maamulka gobolka hiiraan gurmadna la soo gaarsiiyo shacabka tabaalaysan ee gobolkaasi ku nool
runtii sida aad maqasheenba maamulka gobolka hiiraan waa ka geeriya abaarta ka jirta gobolka hiiraan shirar baan isugu yiri ayaa guri waa loo yeeri waa la wacay waa loo sheegay marka abaar daran oo daraha ka jirta haddii hadda maalmaha soo socdo la maqlo qofkaa saacadda u dhintay ama qofka qofkaa oondakiis u dhintay lama deensan karo maxaa yeelay waxayla suwaagiyeen biyo lama haayo raashin lama haayo dadkii walaalma haystaan marka waxaan isleeyahay dalka soomaaliya markigeeda gobolada dalka waa lakala daranyahay laakiin gobolka hiiraan meelaha ugu daran abaarta ka jirta ay tahay maxaa yeelay fatahaadihii aan ugu habsaday door door mar ay nagu soo nonoqdeen saameyn badanna nagu yeesheen ayasuud sidoo kale roob la-aantii sidoo kale dhulku waa dhul biir oo beer laga qabxa waayo dadka beera beertaas dalabaasaa lagu leeyahay xoolo dhaqatada labadaasaa loogu leeyahay labadii haddii markaa ay dadkii xoolo dhaqatada ay daasiisii waayeen dadkii beerahina marka hadee meeshaas waa dareemi kartaa marka aad iyo aadaan ugunaataan taaganaa dhalinayaa runtii deegaanada abaarta ay ka jirto xaalada daranna laga soo warinayo guddoomiye maxay noga sheegi kartaa gobolka hiiraan ka tirsan dabcan hadda markii danka xoolaha dhaqatada la yidhaahdo sida ceeldaan oo kale oo loo dhow magaalada darweynana dhowr kiiloomitir u jirto iyadana waa dhibaato badan oo laga soo sheegaa oo biyihi ceelashu waa gureen oo biyo ma jiraan xoolihii daasihii biyo looma haayo ninka kale markii dhanka beeraaley lagu yidhahdona dhinaca dirifuu kasoo bilaaw jeerey dhulkaasoo dhameeyu bacaad yacni markaasi iran guudi adigu dhulkaasoo dhan macaalimiinta markaa keenisa tuulooyinka dhanka dhanka galbeedka yaalada ayagana waxawaaye waa xagga beerahan ayaga beeraaleydan ayagana waxawaaye waa dhibaato aniga taas iyo beera ma hayaan marka meelaha ugu dandarana waa meelaha gacanti tilmaami waa laakiin markaad dirjid deegaanada uu ka gooyaa gobolkiiya sida maxaan sida dalalaqsi sida buurdiisa sida darageen sida matalaan intaba waxa waaye oo isugu jira xoolo dhaqata iyo beerale isugu jira inta waa dhibaataysan yihiin arrintoodana waxa waa insha allah waa arrin aada u culus waaye waxaan rajeynaynaa dowladda dhexe dowlad goboleedka hirshabeelle hay-adaha samafalka dhammaan inta wax ka qaban karta meeshaas ganacsatada shirkadaha waxaan leenahay meesha laga soo gaaro bacda allahi subxaana watacaala maadaama dhibaato daran abaar daran ay ka jirto barjiga ka maamul ahaan bulshada tabaalaysan maxaad u qabateen guddoomiye dabcan maamulku waa bilaa dadaalay oo inaan hadda meelaha u dhangalno oo baaqiyo diidiyo waa waxqabadkay qayb ka tahay oo baahidoodii aan soo soo soo gudbino oo aan sheegno baahino iyadoo waxqabadkay kamid tahay midda kale kormeero badan waa yaantan soo mula joog ah oo aan booqanayna meelaha yani barakaxyaasha ay maamulka beeqaan booqanayaan oo barkaamo ku yaal ee bilaana berjin afar soo xaafidood oo aad iyo aad looga warqabo oo loo arka kaarkii daran in biyo baaris loo sameeyo isujiyaha wasaarada dowladda biyaha iyo wasaarada gargaarkaba ay ku howlan yihiin yani markay baamis iyo waxyaaba si waxyaabo kale loo qaban karo iyadoo loo qabto hay-adda d r c oo ayagana jawaab qaban jawaab qabta sidana u mahadcelinaynaa oo iyagana waxun yani ay markaa meelahaas ugejeysin iyo waxyaabaha kaleba marka dabcan hadda dhibaatadaarika maamulkii hay-adihiina waa waa waa waa u sheegnay annagana hadda korneerkaas iyo kawarqabkaas iyo baahidaasaan maxaan wadnaa iyo inaan baahino baahidahaasaan ka jirto waxqabadkiwaas maamulkaas maamul iska tabarya waayo hishabeelle waa iska xirgud laakiin saasay taa haddana dadaal badan aan wadnaa oo hadda kama aamusi karta laga malaga aamusaayo oo mana laga aamusi doono korneerkaas waa socdaa doorkiinka waa socdaa oo meelihii dandaran aan sileenahay marka korgeeyada hadoogaa laga gaarsiiyo toban guuliyood isla horika iyo shan guuliyood dadkii loo geeyo oo caaladihii marka geegaanadii ay ku shaqaan marka dadaalkaas waa socdaa dadaalkaas waa socdaa laakiin hadde baahidaas meesha ka jirta baahi uu maamulka dabooli kara ma aha yani baahi aan hadda wax ka qaban karnana ma aha bacd allahi subxaana watacaalana intii wax ka qaban karta dowladda dowladda waxaa ugu horeysa wasaaradaheeda sida wasaaradda gargaarka wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha kale xagga binaadamada qaadisan waxaan leenahay marka jihaadaha samafalkaba ee kuwa internationalka ah iyo kuwa luqalkabaa inta waxaan leenahay marka meeshaas waxa waaye laga soo gaaro gargaar degdeg hore markiisaa loo baahda haddii maalmaha soo socdo jawaab la yeeli waayo waxaa suuragal ah marka inaad maqashaan dad ka mida dadkaas ama ha noqdaan kuwa xoola dhaqatada ama nooca ma ha noqdaan kuwa beeraaleyda in markaa marka la dhihi aad maqli doontaan qofkaas aada u dhintay ama qofkaa yani u dhintay taasna waxa waaye waa mas-uuliyad oo aan wada qaadayno oo dembigeedana aan wada aan wada lahaa doono ama dowladda ay ugu kulahaa doonto maamulkana ugu kulahaa doono cid kasta oo halkaas ku nool oo talasiirankiisa dadka ilahay agtiida ay ugu kulahaa doonaa marka insha allah waxaan rajeynaynaa in arrinkaas wax laga qabto si imarsan shaa maalmihian dambe sida nagu maqaalada ah waxaad kormeer guddoomiyaha gobolka hiiraan uu hogaaminayo ku mareedeen deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi xaalado daran oo dhanka noloshaana ay ka taagan yihiin maxaad indhaha kusoo aragteen bal u sharax qofkii aan hiiraan joogin deegaanada abaartay ay ka jirto xoolihii oo dhiisayaan aragnay oo dhulka yaaryaara waxyaabahan cajiibkay ka mid aheyd ama diila ama lo amahara ha noqdaano waxaa kaloo aragnay dad hayaamayo oo socdo oo isdaradilayo isugu jiro haween iyo caruur isugu jiro dhahayo meel biyal ahaan raadinayna ama meel daaqlaan raadinayna waa aragnay meelihii deegaanadii yani dadkay deganaa lagu yaqaan way ka cararay way ka qaxeen oo deegaanadii waxaan tagnay eber oo wiiyo qaadan meelihii ay deganaayeen waxyaabaha la arkay taasaa qeybta ah yani waxyaabaha la arko waxaa qeybta ah marka waxa waaye dadkii caruurtii orha ugu badnaadaane oo dhahaaya shalaa noogu duleysi waxaan cunno ama shalaa biyo noogu duleysi waxaan cabno ama biira noogu duleysi waa la arkay markaas arrintaas marka arrin marka waxay noqotay asbaabta keenta in maamulka marka uu kormeer sameeyo asbaabta keenta marka in kulamo ay dhacaan asbaabta keenta in marka khayradhaanta la sameeyo waxyaabahaasaa kamid ah waa arrin laga talweyn waayo baahida meeshaas ka jirta gobolkiiya gaara magaalada madaxweyne arrin waa laga talweynta arrin laga talweyn waayo markii inaan dayna dhaamino taasaan u kala geyso oo markaa dowladii dhaxay iyo wasaaradii iyo cid wax qaban karta iyo aan cilaamino culamaa diinka masaajidada waxaan ku amarnay go'asanay inay marka masaajidada ka hadlaan jibcooyinkii wadooyinka ay kusoo qaataan oo tansanada marka dadkii markii wax qaban kara muslimiintii iyo inta badan annagana asbar dadaalkaas dacdi ay qayb ka noqoto dhalinyaro badan oo isla qaandaa jiro oo hadda ka diyaariyo meelaha qaarkood ceelasha biyaha yacni marka qashinka ka saariyo meelaha qaarkood wax iska aruurinayo wax geynayo marka waa dareemaysaa marka kacdoon oo kacdoon oo waxaa ka jira kacdoon siyaasadeed ma aha laakiin kacdoon waxaa ka jira oo marka dadkii aan gelinay oo qolo walba meesha jesha ay ka dagaalamayso hal hal doolar mis mis doolar wax laisku aruurinaa laisku badaraayo dadkii loo geynayo intaasaa la laakiin intaasoo dhan marka laisku badaro waxba lagama qaban karo taasi baahidiyaa kan weyn magaalo daladir magaalo aada u ballaaran waayo afarta xaafadood waa dadbaa ku dhaafaysan juulooyinkii waxaa ku baasaysan ilaa waxaa ku saabsan jumriin inaa boqol jumriin gaarayo maalinka ay dowladda gacanta ku hayso maalinka annaga aan gacanta ku hayno marka waxaasoo dhan madana ma gaari kara hadii baa dhanka xoolo xoolo dhaqatada hadday tahay dhankii beeraaleyda lana ma gaari karo marka waxaa insha allah marka taasaa keenta marka faa'iido dhaanta warbaahinta qarankana aad iyo ninkeyga baan celinaynaa waxaan rajeeynaynaa hadii marka aad maqashaan codkeena inaad marka sii dahaysaan oo sii faafisaan waxaan rajeeynaynaa insha allah wasaaradda gargaarka inay marka marwa qabiisa maxamed guuriye iyo wasaaradaha kaleba insha allah haddii ilaa yidhaahdo inay marka fikirkigaakaas u gaaraan oo gargaar emergency ay geeyaan marka insha allah laysu kaashado maadaama dadkaasi ay aada uraageysiyeen dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ma gaarsiideen xaaladda ka taagan gobolka hiiraan waa la gaarsiiyey madaxda hirshabelle way ka war haysaa waa waa baaqyadeen iyo arrimaheen si toos oo official ah loola hadlay oo gudoomiyaha gobolka uu la xiriiray ee madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kaleba dowladda waxaana hadda kullay dhowr jeer ama ayaga axkaamta gaarsiinay xafiiska ra-iisul wasaaraha kaasoo kale xafiiska madaxweynaha xafiiska guddoonka baarlamaanka dad aan inkastoo baarlamaanka ay kala madaxweynaha dareensanahay ee hadda doorasho ay ku jiraan oo qol walba niman kala jiraan doorashiisa uu ku mashquulsan yahay haddana waxaan leenahay arrinkaas marka waxa waaye waxa laga qabto weliba yani xildhibaanada hadda musharaxiinta hadda la geenaayo inay yani ay bartamaan waxaan rajeynaynaa halka ay shaacini lahaayeen ay lacag kaleba ugu bixi lahaayeen sida xildhibaanada qaarkoodka ay sameeyeen musharaxiinta qaarkoodka ay sameeyeen inay u wixiyaan dadkaa dhibaataysan ay ugu bixiyaan sida wasiirka dib heshiisiinta ee dowlad garoojagana adeeganaan celinayna runtii oo yidhi xasadkaa nabi inaan shaaciyo musharaxaan ahay balse xasadadaas ma shaacinayo abaarta jirta awgeed waxaan ku bixinaya wixii aan ugu talagalay dadkaan ku bixinaa u yidhi marka ayagana waxaan ka qasadeynaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo kuwa hadda ku fariyiyo kuwa doonayaba inay halkaas wax ka qabtaan ay dagaano waxay haayaan ay ay halkaas ay ku bixiyaan halka ay lacagaha ay ku bixinayaan ee magarta doorashada ay ay ku habboon tahay maanta in yani halkaas loo wixiyo oo xildhibaankii markaas yimaado musharax oo kaamankaasta oo wax siiyo oo dadkii wax u qabto waxaa loo arki karaa marka ninkaas inuu ka dhanqaday ilaasinta kadib kuna siiyaan isla markaas dadka reeriiraan waxay siin doonaan tishiin gaaray siin doonaan marka taasna insha allah baaqaasna waa ugu faa'iidaysanayaa marka mar labaad haddaan ku aan kusoo celiyo dowladda dhex waxaan leenahay oo madaxweynaha uu leeyahay mudane maxamed cabdilaahi faradaad farmaajo iyo guldara maxamuud shiroobo waxaan ka codsanaynaa xafiisyadooda maamulkooda waxaan uga baranay sigaaran uga baranay aafireenan uga baranay markii fatahaadaha dibka labadii noo soo diideen waxa wayna gacan qaba jireen haddana tanaa kasii daran fatahaadii oo fatahaada kale waa dhan waa dadkii marki waa waa biyo la-ay biyan ma haystaan raashin ma haystaan daawo ma haystaan markaasaa waxaan rajeynaynaa marka in ayagana ay jumlad deg deg ah oo ayaga ay yani si gaara xaareed ah madaxweynaha oo markaas isagii mashaakil waxaan ugu beeqay dadka ay dhibaataysan inuu marka aan aragno madaxweyne farmaaja intaas ugu talagalay gobolkiina xafiiska rajul wasaaraha rajul wasaaraha intaas ugu talagalay inaan aragno wasaaradaha saasoo kale dadaal ay sameeyaan si dadkaas loo badbaadiyo bacd allahi subxana watacala alla subxana kadib ilaah wax badbaadin kale taasaan si weynaa insha allah hadii la yidhahdo maamulkan waxaan ku kasbannahay waa sii wadi doonaa dadaaladii iyo kormeeradii iyo meelaha jigeen hadii ilah yidhahdo insha allah dariinteeda waxa waaye soomaaliya oo dhan meel kastaba dhibaataa ka jirto yani waxaan leeyahay dhibaatada hadduu gurmado ciidamada waxaan leeyahay soomaaliyeed oo hadda kahor yani shirgo baadinta alla unaxariisay waa tagnay aadan u tagnay maxaa yeelay markii saaboo kala dhacday ciidamada usuuliyadka iyo sheekh bashiir iyo tagaas saasoo kale macalin islaan muni geeyey abaartii gargaara badan hadda hore inoo keeneen marka culamada hadda dadka shirkeeda mas-uuliyiinta ka qaadaayo ayagana waxaan leenahay shacab wajiif iyo shirkashir iyo culamada kaleba oo culamada soomaaliyeed inay kacaan marka ay gargaar marka dadka ay tabarucaas ay sameeyaan sida ay masaajidada ay tabarucaas yaaraadinayaan oo kale inay marka ay sameeyaan ka dhacdina marka gargaarada oo baahida ay ka jirto gobolada dhanka markii la yidhaahdo gaarahaan gobolkeena marka ina markaas yani wixii ay noogu talagaleen marka iyagana ay gurmadkaas ay sameeyaan iyo waa ka codsanayna shirkadaha daabshiin amaana iyo shirkadaha kaleba kulli waxaan ka codsanayna iyagana tukooda shirkadaha dhamaan ma soo kuuli karo hormuud yani waxaas waxaan leenahay waxaan uga baranay inay gurmad bixiyaan uga baranay inay dadka wax aruuriyaan dadka ay giyaan uga baranay dhowr jeer loogu jira gurmadkiyaan hasabkii oo kale ay taagan tahay marka waxaan leenahay xilligii fataanaha rusii gurmadka ugu daran way jiraan soo gaaraani حتى تتهادي سنغاس بس وارد وارد وارد وارد يعني تبسط من هكذا الجيد اللي حتى كم تبيار بيها بجولا من الميرش تبيها عارفة ميرش ويأتك خان دراسة طبعا عدد فرقان وحنان هاي يشي تبقى هو المرتل صاير المجاي هذا وقت ايما تقران ايه انك اشتغل الامان مركة الامان باتي وحن تبقى اوضة ايه سريها حتى يتعي دولة متحي حتى يتعي دولة دولة تشوالة حتى يتعي حلوان الانترابين هاي حتى يتعي دولة hadday tahay dhan walba waxaan shidadii waxaan leenahay shabad jiiraan ilaah fadaalanaa ka jirto ilaah fadaarnaa ka jirto inay nala soo gaaraan wasa ay heli karaan bacda allahi subxana soo daro yani sarsaarka hala badiyo abaarta markay saaroo kala dhacdo hawaa roobdoon la sameeyaa
kaasi wuxuu miyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle sheekh xuseen cismaan cali oo inooga warbixinayay abaaraha ka jira deegaana ka tirsan maamulkaasi markaana galmudug wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug oo kaashanaysa dhigeeda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada dhuusamareeb waxa ay ka furtay shir wadatasha ku saabsan diyaarinta qorshaha dib u heshiisiin ee laga sameynaya deegaana ka tirsan maamulkaasi oo colaadaha beelaha u dhexeeya kusoo laalaabtay kulankan ayaa yimid xilli toddobaad ka hor dagaal beeleedyo dad badan ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen uu ka dhacay tuulooyin u dhexeeya degmooyinka gurceel iyo balambal ee gobolka galguduud kaasoo dad badan ay ku waxyeeloobeen agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan jabiil faarax ayaa kulankan ay dah fureen raadiyo muqdisho uga warramay isagoo ka warbixiyey inta maalin uu soconaya iyo waxyaabaha looga hadli doono
walaal aad baa umahadsan tahay shirkan maanta aan ka furnay magaalada dhuusmareeb wuxuu daba socday shirar wada tashiyo ah oo aan ku qabanaynay xarumaha dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka oo qorshihiisu ahaa in wasaaraddu ay samayso qorshe guud oo lagu wajaho dib u heshiisiinta qaranka soomaaliyeed ama hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo ahaa hanaan ay wasaaraddu diyaarisay in qorshe howleed ay leeyihiin dowladgoboleedyada laga dhex sameeyo sidaas darteed waan kulamadaas wadashiyada ah uga wadnay dowlad goboleedyada oo aan kasoo xuganay jubbaland iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle maantana aan ka daahfurnay galmudug ujeedadiisuna waxa weeye in maamul goboleed kasta daraaso rasmiga lagu sameeyo xudunta khilaafadyada khilaafyada ka jira qorshe maamul goboleedkaas wajahaya khilaafaadka ka jira marka sidaas ahaa ujeedadiisu oo aan maanta ku furnay shirkaada
agaasimo shirkan dad badan ayaan xog badan ka hayn yaa ka qaybgelaya imise maalin ayuu socon doonaa ujeedka muxuu yahay dhabta ah ee kulankan dhuusamare maanta looga daafuray
shirka waxaa ka qayb gelaya wafdi ka socda dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug qorshihiisa iyo ujeedkiisuna waxa weeye in qorshihii dib u heshiisiinta maamul goboleedka galmudug aan ku samayno la tashi ku saabsan saddex beriga loo soconayaa saddexdaas beri dad laga soo arooriyey qeybaha kala duwan ee bulshada oo muhiimka ah oo warkada bulshada rayidka hay-adaha kala duwan ee dowladda dadka aqoonyahan ah oo runtii dadka bulshada xogkeeda ah baan isugu keenay oo aan rabnaa in fikradihii aasaaska u noqon lahaa qorshaha dib u heshiisiinta maamulka galmudug inuu halkan kasoo baxo oo fikradadoodaas aan ku salayno marka saddex berina wuu noo soconaya insha allah
galmudug waxa ay ka mid tahay deegaanadeeda inta badan dagaalbeeleedyo ayaa ka dhaca sida aad la socoto maxay ka baran karaan kulankan dib heshiisiinta maadaama maalmihii dambe dagaalo dad walaala u dhexeeya ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud aadna ugu dhow magaalada dhuusamareeda ku sugantihiin
runtii waa sax maamulka galmudug wuxuu ka tirsan yahay wuxuu ku jiraa deegaanada khilaafyada badan ay ku jiraan wadankeena marka waxay ka baran karaan in ay focuska ku saaraan colaadaha ka jira galmudug sidii loo xalin lahaa iyo inay caddeeyaan kaalintii annaguna aan dowlad federaal ahaan aan u caddayno inaan garab istaagno sidii ay galmudug khilaafyadeeda u xalisan lahayd maamulka galmudug waa sax deegaano badan oo hadda ciidamada dawladdu annaga laftiga inaan booqornaadaan rabno oo aan ku bogaadanaya runtii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kaalin lixaad ay ka qaateen deegaanada deegaanka balanballe iyo burhaan u dhexeeya oo ay muddo shan beriya ku kala dhex jireen dad walaalaha halkaas ku diriirayay in mataqaanaa olaalahaas si loo soo afjari lahaa qorshahan waxyaabuhu diiradda saarayo ay kamid noqon doontaa insha allahu tacaala inaan khilaafyada ka jira maamulka galmudug oo ah maamul khilaafaadka wadanka jira xubin u noqon kara oo haddii aan ku guulaysano ay naga caawinayso dib u heshisiinta shacabka soomaaliyeed oo dhan ay fududaanayso runtii haddii galmudug aan xal u helno marka muhiimad gaaray noo leedahay inaan galmudug maanta shirkaas ku qabanno waxaan rajaynaynaa inaan wax badan ka faa'iidi doono insha allah
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka ee dib u heshisiinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan jimiil faarax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayna ka mid tahay marwada koowaad ee dalka saynab cabdi macalin ayaa saacadaha soo aadan waxaa lagu wadaa inay gaaraan dalka turkiga oo ay uga qaybgelayaan meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga turkiga afrika oo maalinta beriah ka furmi doona dalka turkiga shirkan waxa uu socon doonaa muddo laba maalmood ah waxaana ka wareysanay waryaheena turkiga cumar caaqil sidaa sheegtay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weriso marwada koowaad ee dalka marwada saynab cabdi macalin ayaa maanta ka soo ambabaxay magaalada caasimadda ee muqdisho saacadaha soo socda ayaa la filayaa in wafdiga madaxweynaha ay soo gaaraan garoonka diyooladaha ee caalamiga istanbul international airport gegida diyooladaha ee magaalada istanbul waxaa abnaha wafdiga kusoo dhaweyn doono iminkaba ku diyaarsan wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya wasiirka beeraha wasiirka waxbarashada iyo mas-uuliyiinka sidoo kale waxaa garoonka wafdigan ku sugaya oo soo dhaweynta ka qayb qaadanaya danjiraha dowladda soomaaliya ku fadhiya wadanka turkiga ambasadar jaamac cabdullaahi ciidid ku-xigeenkiisa bishaar ugaas iyo dhammaan jaaliyada soomaaliyeed ku nool dalka turkiga ujeedka wafdiga madaxweynaha ay u imaanayaan wadanka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul ayaa ah ka qaybgalka shir markaasi looga hadlayo waa meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga turkiga iyo africa shirkan wuxuu socon doonaa labada maalin ee soo socota oo beriyo jimcaha ka bilaabanaysa ilaa beri dambaysati ayuu shirka socon doonaa waxaana looga hadlayaa dabcan arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay madashan ururka midooda afrika maalgashyaasha iyo boqoraduba waxa ay diirada saari doonaan mustaqbalka xiriirka ee labada dhinac iyo sidoo kale koruqaadista iyo iskaashiga amniga socdaalka ganacsiga warshadaha dhisida kaamayaasha iyo weliba dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada warsaxaafadeed goortii horeysa ka soo baxay ee madaxtooyada dalka soomaaliya waxaa lagu sheegay in madaxweynaha ay udigiisu ay soo bandhigi doonaan aragtida dowladda federaalka ee mustaqbalka iskaashiga labada dhinac fursadaha maalgashiga ganacsiga diblomaasiyadeed xoojinta markaasi amniga iyo xiriirka meedhalka ah ee soomaaliya iyo turkiga sidoo kale war-saxaafadeedkaas waxaa lagu xusay in wafdiga dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo madaxweynaha inta ay ku sugan yihiin magaalada istanbul ee waddankan turkiga martigelinaysa shirka madasha ay markaasi kulamo duceedyo la yeelan doonaan madaxda ka soo qaybgalaysa madasha
kaasi wuxuu ahaa waryaheena cumar caaqil oo ku sugan dalka turkiga isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijkii bandhiga waraysyada raadiyo muqdisho intaa barnaamij nuucaana ku kulmi doona saaxiibayaal sidaas iyo amaano allah